الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku jiray suuratu النisaa tafsiirkeeda aayadda lix iyo toddobaatanaad baynu maraynay allah wuxuu yihi aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili الlah aladiina kuwii aamanuu rumeeyey yuqaatiluuna waa dagaalamayaan fi sabiili اllahi ilaahay waddadiisa oo jihaadka ay u dagaalamayaan wاladiina kafaruu kuwii gaaloobay yuqaatiluuna waa dagaalamayaan fii sabiili taaguut waddada taaguutkay u dagaalamayaan shaytaanka waddadiisay u dagaalamayaan faqaatiluu awliyaaa ashayطaan allah wuxuu ihi faqaatiluu la dagaalama awliyaaa ashayطaani saaxiibada shayطaanka iyo xulafada shayطaanka la dagaalama ina kayda الshayطaani kana ضaciifa dhagarta shaydaanku waxay ahaatay mid taag daran bay ahaatay marka allah waxau amrayaa inay mu'miniintu la dagaalamaan cadowyada ilaahay oo gaaladaa inay la dagaalamaan buu ilaahay amrayaa ilahay waddadiisana u dagaalamaan mu'miniinta saasuu ilaahay amraya waxaanu ilaahay inoo sheegayaa dhagarta shaydaanku inay taag daran tahay waayo awooddii ilaahay baa ka hor jeeda oo ay doonayaan inay markaa diinka ilaahay la dagaalamaan bay rabaan xaqii ilaahay bay doonayaan inay ishortaagaan kuwa ilaahay jeclaa bay doonayaan inay baabi'iyaan diintiisina waxay doonayaan inay hoosaysay rabaan gaaladu saas aawadeed dhagartoodu waxay noqotay mid daciifa oo taag daran marka loo eego awoodda ilaahay waa daciif markaa saas yadaabu ilaahay u yidhi ina kayda الshayطaani kana daciifa allah wuxuu yihi alam tara ilى اladina qiila lahm kufuu aydiyakum alam tara ma ogtoo cilmigaagu ma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay ogaalkaagu ma gaadhay qiila lahum lagu yidhi kufuu haysta aydiyakum gacmihiinna haysta oo gacmihiinna dagaal ka haystoo halada ha dagaalamina wa aqiimu asalaata salaadana ooga waaatu zakaata sakadana bixiyo ciddii xaqa ulahayd siiya falama kutiba calayhim alqitaalu markii lagu faral yeelay dagaalkii oo jihaadkii lagu waajibiyey idaa fariiqu minhum yakshawna annaasa ka khashyati illahi oo ashadda khashya idaa fariiqun waaba iyadii oo goobta ay ku sugan tahay fariiqun koox minhum ka mida mu'miniintu yakshawna annaasa inay ka baqanayaan dadka xaal ay ka baqanayaan dadka ama fariiqaasi ay yihiin qaar ka baqanaya idada fujaa-iyada ah culamada luqada waxay isugu khilaafeen in la yidhahdo waa darfiya iyo in la yidhahdo waa xaraf waa laba weji haddii la yidhahdo waa darfiya waxay noqonaysaa khabar bay noqonaysaa fariiquna waa mubtada mu'ahara idaaduna waxay noqonaysaa khabar muqadam ah marka kaanahu la yidhi fafi lxadrati fariiqu minhum waaba iyadii oo goobta ay ku sugan tahay iyo makaanka fariiqun koox minhum ka mida mu'miniinta yakshawna xaalay yihiin yakshawnadaa dambe markaa waxaa kugu banaan inaad tidhahdo waa sifa bacda sifa oo minhum sifo waxay ka ahayd fariiqa yakshawnana mar labaad baa lasii sifaynayaa iyo inaad tidhaahdo maya taksiis mar hadday qaado tahay xaalna ku banaane xaale kaasi waa weji tafsiirkaana culamada qaar baa maray laqbada kale waa in la yidhaahdo lagu socdo idaadu inay tahay xaraf calaa haada marka sidaa lagu socdo idaada fajaa-iyada inay xaraf tahay waxay noqonaysaa fariiq waa mubtada yakshawnana waa lagu khabraya taa laqbadeeduna waxay noqonaysaa idaa fariiqun waaba iyadii oo koox minhum yaga ka midii yakshawna ay yihiin qaar ka baqanaaya dadka yakshawna annaasa ka fashakillah calaa kulli xaal labadaa waji bay culamadu kala maraan inay daraf tahay inay u badiyaan qodada darafka timina waxay u badan tahay darfu makaan inay ka cabiraan qaar darfu zamaan ku fasirayna waa jiraan idaa fariiqun waaba iyadii oo goobta ay ku sugan tahay fariiqun koox minhum iyaga ka midi yakshawna xaal ay yihiin bay goobta ku sugan yihiin yakshawna xaal ay yihiin qaar ka baqanaya annaasa dadka ka baqanaya ka khashyat illaah ay khashyatan ka khashyat illaah baqasho la mid ah baqashada ilaahay laga baqdo ay ka khashyatihim lilah yani khashya waa masder masderkana waxaa loo idaafeeyey ciddii laga baqanaya loo idaafeeyey mansuub cala atacdiim waatay culamadu ka cabiraan yani isimkii la odhan jiray mafcuulu bihiga haddii lafdu jalaaluhu maxalkaasoo kale dhaco waa ka edebsadaan inay mafcuulu bihi ku ilaaqaan ta'aduban waxay yidhahdaan waa mansuubun cala atacdiim waxaa lagu nasbiyey weyneyn baa lagu nasbiyey saasay ka cabiraan masderkuna hadduu mutacadi yahay waxa banaan faacilka in loo idaafeeyo iyo mafcuulka in loo idaafeeyo carabi ahaan waa banaan tahay ka ilaaq ahaan marka la sheegaayo walawlaa dafcu llahi الnaasa dafcu llahi hadda faacilkii baa loo idaafeeyey masderkaas marka waa macruuf marka wuxuu macnuhu udhacayaa khashyatan ka khashyatihim lilah cabsi la mida cabsidooday allah ka baqanayaan oo kale cabsi la mida ayay dadka ka baqanayaan khashyatan ka khashyatihim allaha haddii laam la geliyana waa litawkiid un baa la isaga geliyey waatay masjida ka cabdiraan aw ashadda khashya ama waxay ka baqanayaan cabsi ka daran cabsida dad cabsida marka allah laga baqo cabsi ka daran yani cabsida ay allah ka baqanayaan cabsi ka daran ayay dadka ka baqanayaan awdaas waxaa looga jeedaa litanwiic ama litaqsiim baa loo jeeda bicibaara ukhra oo bacdigoodna waxay yihiin yakshawna annaasa ka khashyat illah bacdigoodna waxay yihiin ashadda khashya yakshawna annaasa ashadda khashya waa weji wejiga kale waa in la yidhaahdo aw ashadda khashya awda waxaa laga tilmaamaya bimacnaa bal oo in looga jeedo maya cabsi kaba daran cabsida ay allah ka baqanayaan cabsi ka daran baabay dadka ka baqanayaan oo bimacnaa bal lagu fasiro weji kale waa in la yidhaahdo awda waxaa laga tilmaamayaa yaga nisbadooda waayo ilaahay wuxuu ka taradudo ka shakiyaa marnaba ma jirto abadan xaasha lilah laakiin haddii marka idinka nisbadiina laydin eego waxaa isku qaban lahaydeen oo ka shakin lahaydeen falow macabsida dadka laga baqo cabsida marka waxa weye allah laga ay ka baqayaan oo kale cabsi la mid ay dadka ka baqayaan mise mid ka daran bay ka qab- ka baqayaan marka haddii shaki lagu fasiro waa binisbati linnaas makhluuqaadka xaggooda in loo eegayo ee allah isagu wuxuu garan waayaa marnaba ma jirto wuxuu ka taradudo isku qabto ama ka shakiyaana ma jirto وqالوا ربنا لma كتبت عlayna القتاaل lوla أخرtna إلى أجل qريب وqاalوا waxay yidhahdeen رbna rabbigayow lima katabta maxaad noogu faral yeeshay oo noogu waajibisay calayna alqitaala korkayaga dagaalka maxaad noogu waajibisay lawlaa akhartanaa ilaa ajalin qariib waa taxdiidiya waxa waxay noqonaysaa taxdiidiya ay halla akhartana maad naga dibdhigtid dagaalka ilaa ajalin intii muddo ka ahaatay maad naga dibdhigtid muddadaasoo qariibin dhow maa dib nooga dhigtid qul mataacu dunyaa qaliil allah wuxuu yihi qul waxaad tidhahdaa mataacu dunyaa raaxada addunyo qaliilun waa yar tahay waalaakhiratu khayru liman itaqaa waalaakhiratu aakhiro khayrun yada khayr leh liman itaqaa cidda marka allah ka baqato allah ka cabsoota yada u khayr leh walaa tudlamuuna laydinma dulmiyaayo fatiilan ay qadara fatiilin laftimireedku halkay ka kala jeexantee jeexay sidaa u dheer ee u dheereeran jeexaa yar ee halkaas ay ka dilaacsan tahay laftimireedku intay timir ka qaado waxaa eg laydinma dulmiyaayo fatiilka kaasaa la yidhahda aynamaa takunu yudrikkum lmowt aayaddan hore waxay leedahay sabab sababtaasina waxay ku saabsan tahay ana cabdiraxmaan bna cawfin wa asxaaban lahu in cabdiraxmaan ibna cawf iyo asxaab kaleo isaga u sugnaatay ay u yimaadeen nebiga sala allahu alayhi wasalam waa waktigii maka dabeedna markaasay rasuulka ku yidhahdeen sala allahu alayhi wasalam ya rasuula allah kuna fi cizin wa naxnu mushrikuun falama aamana sirna adila cabdiraxmaan ibna cawf iyo saaxiibo kaloo la socda ayaa intay nebiga u yimaadeen waktigii maka waxay ku yidhahdeen rasuulka ilaahayo waxaanu ahaan jiray awal qaar cizi iyo sharaf ku sugan annagoo mushrikiin oo gaalo ah baanu cizi iyo sharaf ku sugnayn waana la dulmiyi jirin falamaa aamanaa sirna adilla markaanu rumaynay waxaanu noqon waxaanu noqonnay qaar dullaysan oo lagu tacadiyo oo la dhibaateeyo waxay u jeedaan markay mu'miniin noqdeen diinkaa lagu dhibaateynayey iyadoo laleeyahay ka baxa diintan cusub markaasaa nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam marka hadalkoodu wuxuu eg yahay inay rabaan in loo fasaxo dagaalka ay wax iska celiyaan markaasuu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam inii lam umar bilqitaali dagaal layma amrin oo layma fasixin baa nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam yaha dagaalamina falama xawalahu allahu ila lmadiina wa umara bilqitaali kafo markuu ilaahay mu'miniintii u gediyey madiina oo madiino geeyey oo madiina ay u hijroodeen oo dagaalkii la amray ayay dagaalkii ka fadhiisteen oo gacmaha ka laabteen فأنزل الله تعالى الله وحسود شيء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آية داسة إلهي سر حديثك وحسوري النسائي ayaa labadiisa sunan ku soo wariyey sunanu kubraha iyo sunanu suqraha labadaba waxaa kaloo soo wariyey tabari oo tafsiirka aayadda ayuu ku soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey xaakim iyo wakayruhum ayaa soo wariyey wasaxaxahu alalbaniyu sheekh albaanina waa saxiixiyey oo saxiixu nasaa-iga waa ku saxiixiyey mashaayikh kaloo saxiixisayna waa jiraan marka xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa sababtay aayaddu ku soo degtay munaafiqiin inaynay ahayn ee mu'miniin inay ahaayeen taasina waxay kutusinaysaa mu'miniintu waktiyada qaarkood acmaasha wanaagsan ay tamaniyayaan inay dhici karto marka uu camalku yimaado laftiisa inay ka gaabiyaan inay suuragal tahay taasay markaa ku tusinaysa waayo cabdiraxmaan bn cawf waxa uu ahaa saxaabadii fudalada ahayd ee saabiqiinta ahayd buu ka mid ahaa ee fadliga badnaa waa min alcasharati almubashariina biاljanna tobankii jannada loogu bushaareeyuu ka mid ahaa asxaabta rasuulkana sala allahu alayh wasalam siday ahlu sunna waljamaca qabaan waxa ugu fadli badan alcasharatu almubasharuuna biljanna tobanka jannada loogu bushaareeya ugu fadli badan saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxa muhim ah ruuxu marba daacada uu hayo ee xilligeedu joogo inuu ku mashquulo aanu mid kale uhanqaltaagin saas aawadeed alcallaama cabdiraxmaan ibn naasir asacdi kitaabkiisa alqawaacid alxisaan la yidhahdo waxa uu ku sheegay qaacido uu yihi qasru qasru الnadari cala alxaalati alati huwa fiiha ruuxu xaaladdu marba ku sugan yahay iyo daacada markaa joogta inuu araggiisa ku koobo aanu daaco kale uhanqaltaagin aanu daaco kale oo xilligeedii markaa aanu joogin aanu uhanqal taagin waxaanu yidhi faa'iida ku sugan nadarka marba in lagu koobo daacada markaa joogta faa'idada ku suganna waxay tahay taa markaa joogta waa ka biyo keenayaa oo ruuxu aada iyo aad buu dadaal ugu bixinayaa laakiin daaco markaa aan joogin oo xaadir ahayn ama aan markaa tamar loo haynin hadduu ahanqaltaago marka koowaad waxaa ku dhacaya buu yidhi inuu tan joogta ka daciifo oo siday ahayd aanu ula imanin ila himmadiisii iyo niyadiisii iyo tamani ayaa qaybsantay fakarkiisii maadaama uu qaybsamay cibaadada iyo daacada markaa joogtay daacatulwaqti ah waa ka mashquulaya waana ka daciifaya mar labaadkana daacada kale aan markaa joogin oo uu tamaniyayo ee uhanqaltaagayo waxay u badan tahay markay timaado markaa lafteedana inay siday ahayd aanu ula iman oo u ka gaabiyo markaana ila tii markii hore joogtada hadduu ka gaabiyey dacfaa ku dhacay ta marka dambe iman doontana yadana sidaas si la-eg buu uga gaabinaya oo daacaadka iyo xasanaadku way isi sababaan sideed wuxuu usoo daliishaday bacdu alaayaat ay ka mid tahay aayaddan alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqimu الصalaata waatu الzakata falama kutiba calayhim اlqitaalu ida fariiqu minhum yakshawna الnaasa ka khashyati illah yani daacadii markaa joogtay waxay uga hanqaltaageen daaco kale aan xilligeedii markaa xaadir ahayn dabaad marka ay timi tii kale ay u hanqaltaagayeenna siday ahayd inayna ula iman ay ka gaabiyeen markii hore ayaa laynoo sheegay laakiin akhiiran markii dambe aayaadku ku soo degeen ee la wacdiyey xaalka caynkaasa waxa weeye waa dadaaleen siday ahayd ba inay markii dambe ula yimaadeen aw uga soo baxeen mu'miniintii wuxuu kaloo u daliishaday aayaadkaynu ku soo marray fi suurati suurati albaqara oo ilahay wuxuu inooga qisooday dad dagaal markaa tamaniyey alam tara alam tara alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa id qaaluu id qaaluu linabiyi lahum ibcad lana malikan nuqatil fi sabiili illah qala hal casaytum in kutiba calaykum alqitaalu anlaa tuqaatiluu قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله وحي نوش يدي إن ضد رير بنو إسرائيل كم ذي أي شعليستين جهاد أما الدقال إن لقوا جبيه والنبي النبي يدو ذي كم ذا أي كوي لهذين بقر نويل aanu la dagaal galno oo la jihaadno dabeedna uu yihi ma mudan tihiin oo xaqiiqo ma ku tihiin haddii dagaal ama jihaad laydinku faral yeelo inaad dagaalami weydaan dabeed waxay ku jawaabeen hadal laga fahmaayo inaanay taasi dhacayn qaaluu wamaa lana anlaa nuqaatila fi sabiili illahi waqad ukrijna min diyaarina wa abnaa'ina haddana siday sheegayeen uma dhicin falama kutiba calayhim alqitaalu tawallow ila qaliila minhum markii dagaalkii lagu faral yeelay in yar mooyaane intii kale waa ka jeesatay marka amsilo labadaa mawdic ka mid yihiin buu soo arooriyey marka taacatulwaktiga dadaal gaara waa inuu ruuxu saaraa taacatulwaktigana waxaa looga jeedaa waa taacada markaa taagan awooddana loo hayo taacanimadeedan yani ishkaal aanu ku sugnayn taa xaadirka marka uu kari karo waa ynu ku mashquulaa laakiin mid aanu markaa awood u haynin oo aanu kari karaynin inuu ku mashquulo oo isku markaa ka fekero oo tii waxa weeye xaadirka ahaydee uu awoodi karayeyna uu ka gaabiyo ta noocaasa caqli iyo sharci toonna keensan maayo caqli iyo sharci toonna keensan maayo aayaddan waxay sheegaysaa markii hore mu'miniinta in loo diiday inay dagaalamaan waxay ahayd waktigii maka sidaasaa dagaalku mamnuuc uga ah markaasaa iyagoo la dhibaataynayo oo la laynaayo oo la xidhxidhaayo oo la garaacaayo oo qaarkood la dilaayo yani haddana markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu amrayey inay sabraan qaar baa maalin kastaba ciqaab u taagnaa oo maalin kastaba la dhibaateynayo la ciqaabayo bilaal wuxuu ka mid ahaa mu'miniintii maalin kasta la ciqaabi jiray buu ka mid ahaa sacadku markuu ugu kulul yahay ayaa markaa banaanka la jiifin jiray markaasaa dhagax markaysaga laga saari jiray halkaa yani markaa laabta laga saari jiray waa ciqaab yawmi ah nabigu sala allahu alayh wasalam qaarkood iyadoo la dhibaataynayo intuu soo maro ayuu sabir ka amri jiray inay sabraan sabran ya ala yaasir fa ina mawcidakum aljanna reer yaasirow sabra ilmo yaasir hooyadood waxaa la odhan jiray sumaya sumaya la odhan jiray gaalgaaladii waaweyneed ka mid ah inuu abujahal ahaa baan filayaa baa waran qaaday halkaa cawradu ka geliyey dabeedna sidaasuu ku dilay sidaas ayuu ku dilay ilmo yaasirkii kale iyo yaasirna waa la dhibaataynayey markaasuu nebigu intuu soo maro sala allahu alayh wasalam ohan jiray صبرا يا آل ياسر فإن يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبر غير ياسروا بلن كين وشنه حديث كلا وحكو صاروري بيعدي بيعة العقبة لوران شري نبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنصارت وحي كرقلين يقول لبي التبنة هلك جمرة العقبة كتها الله هلك أكتي ذي كرقلين بيعته يدو حجك لتشوغو من اللي تشوغو هلك بيعته كرقلين أي النبي قال كرب اللمين إنه أسوه جروده ويماده waa inay markaa u gargaarayaan oo daafacayaan oo waxay nafahooda iyo ubadkooda ka ilaaliyaan oo ka dhowraan inay nebiga ka ilaalin doonaan goortu waa habeen baycadana mina dacalkeeda bay ansaartiiya nebigu ku wada galeen jamratulcaqaba agteeda halkaa markay maraysay baa shaydaanka dhawaaqo qayliyey oo cod la maqlo codka ugu dheer baa shaydaanku ku qayliyey isagoo le yaa ahla aljabaajib yani u yeedhaya gaalada faraha badan le mino iyo maka joogta dabeedna uu ku yidhi yani saabica bimacnaa moxamed buu uga jeedaa iyo subaadka weheliya waa idin tashadeen digniin buu shaytaan ka bishanaya saxaabadii waxay yidhahdeen soo warinaysa xadiidka cod aanu maqallo codkii ugu dheeraa ayuu shaydaanku ku dhawaaqay daad nabigu sala allahu alayh wasalam hadal macnihiisu yahay ikaadi marka waxaway cadowgii ilaahayow intaan kusoo faaruqayo adigu hadal caynkaas ah ayuu nebigu marka macnahaas oo kalea buu nebigu cabiray aw kama qaala sala allahu alayh wasalam daedna nin saxaabadii nebiga la baactamaysa ka mida ayaa wuxuu yihi ya rasuula allah haddaad noo fasaxdo reer mino inaanu seefaha intaanu la dhex gallo aanu seexino mino waxaa jooga gaala u badan inaanu seefta intaan la dhex galno seexino haddaad noo fasaxdo waa yeelaynaa bu ay ku yidhahdeen daad nabigu wuxu uhi sala allahu alay slm ini umirtu bilcafwi falaa tuqaatilu cafwi baa lay amray ha dagaalamina daadna wuxu uhi seexda waa seexdeen gaaladii codka shaydaanka maqashay ayaa marka waxa weeye soo kacday waxay is yidhahdeen bal meesha la wax lagu sheegayo soo eega dabeedna waxay u yimaadeen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadii ansaarta ahayd beecada la gasho hurda bay u yimaadeen dabeedna markaas war waxma jiraan waa iska noqday yani gaaladaas iyagu waxay rabeen far yar in loo taago oo ay wax sukuumaan bay rabeen saasay ahayd laakiin nebigu wuxuu amray mar haddaan xilligiisi joogin fitnaba in laga seexdo dabad waa seexdeen markay seexdeenna fitnadii waa dantay wixii ay samayn lahaayeen yani yagina waa la laabtay iyagii waa la laabtay aayaddan haddaba kufu aydiyakum wa aqimu salaata waatu zakaa ma mansuuq ba kufu aydiyakum mise mansuuq ma ahlucilmi badani waxay iطlaaqaan waa mansuuqo waxaa lagu nasakay aayaadka amraya dagaalka gaalada lala dagaalamaayo aayat sayf baa lagu nasakay bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen mansuuqo ma aha oo lama nasakin dagaalkuna waa maraaxil marka kolba marxalada ku haboon baa lagu camal falaya culamada qaarna saasay cabireen waana sida zarkashi iyo kayruhu markaysaga ay mareen shaekhulislaam ibnu taymiya ayaa qowl fasliya mas'alada ka yidhi waxaanu ku sheegay kitaabkiisa la yidhahdo assarim almasluul calaa shatim arasuul waxaanu yidhi khilaafka marka isagaa jamaahiirta iyo culamada qaarkood ay soo naqliyaan inay culamada kale isku khilaafsan yihiin daa'ifo culamada ka mid ah oo aayaddu waa mansuuqo iyo ma aha yani waa khilaaf lafdi ah khilaaf macnawiyo xaqiiqiya ma aha ee waa khilaaf lafdi ah waayo culamada odhanaysa waa mansuuko iyo culamada odhanaysa mansuuko ma aha macna ahaan iskuma diidana xaalka awoodda iyo quwada la hayana in lagu camal falayo nusuustii dambaysa ee tilmaamaysa in gaalada la dagaalamo xaalkaan awoodda lahayna in xaalada hore lagu camal falo yani islama diidana saas aawadeed ruuxa markaa ku sugan beled muslimiintu ay ku tahay mustadcaf mustadcafiin ay ku tahay ama zaman ku sugan muslimiintu ay mustadcafin tahay labada arrin waa isbarbardhigaya mar wuxuu cabirayaa beled markaasu haddana wuxuu ka daba keenayaa ama zaman ay muslimiintu mustadcafiin tahay ruuxa markaa ku sugan ciddii ku sugan waxaa la odhanayaa nusuusta safxiga iyo cafiga iyo kafiga sheegaysa ha ku camal falaan ama fi xaali quwa waxaa lagu camal falaya nusuustii dambaysay ee sheegaysa gaalada in lala dagaalamo ayaa lagu camal falaya oo culamada wax ku laaziminaya oo odhanaya yani cid mustadcafiin aan markaa awood haynin ilaaba ilaa mukalaf waxaad ku tihiin inaad dagaalantaan yani odhanaya marka isagaa kuma jiraan waayo laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura siday ahlu cilmigu qaacida ahaan yidhaahdaan wax waajiba oo weheliyaa cajsi laga caajiso la awoodi kari waayo la jirkiisa ma jiro marka la sahli waayo yani waajib markaa shaygaasi waxa uu noqonayaa shay cudri ah buu markaysaga noqonaya ka baajinaya ismigii ruuxa ama daa'ifada ka baajinaya aan kari karay wala muxarama maca daruura yani qaacidada caynkaasna waa qaacida adilada sharciga ay ku tusinayso hadalkii uu markaa sheiku tilmaamo baan cala sabiili tawdix usii yaraa yani markaa sharxay oo bacd alcibaaraat aan markaa ugu daray laakiin maqzaha iyo macnaha uu sheegayey sidaas yadaaba ku saabsanyay allahna wuxu uhi fattaqu llaha ma statactum allah ka baqa intaa kari kartaan nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum haddana amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya wuxuu ilaahay yihi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kalifi maayo karaankeed iyo awooddeedu waxay tahay mooyaane wax kale kuma kalifaayo adilada istifaacada iyo awoodda sheegaysaana waa badan tahay adilo badan baa kusoo aroortay adilo badan ayaa markaa ku soo aroortay ahlu cilmiguna marka ay tilmaameen oo ay markaysa waxa markaa sheegeen takliifu ma laa yutaaq bayna ka dh noqonaysaa haddii waxaanay dadku awoodi karaynin oo marka aynay awood u haynin oo xaal dacfi ay ku sugan yihiin in la yidhaahdo hadda markaysaga waa inaa ilaaba ilaa la dagaalantaan awood sida loo kasban lahayo taasi waa shay aakhar waa min baab alwasaa'il laakiin waxa weeye dagaalaan marka awood loo haynin in la yidhaahdo waxa weye haddaa hadda geli weydaan waxaad tiin fasaqa noqonaysaan waxa weeye tan noocaasi yani mid saxiixa ma aha mid saxiixa ma aha diinta islaamkuna marka waxa yusri weeye ina addiina yusrun walan yushaada diina axadun ilaa halaba marka cidaan yani marka awood u haynin waxayna awoodi karayn in lagu markaa tacsiiminayo lagu dambaajinayo waa mid markaa sax waa mid aan sax ahayn oo qalad ah waa mid aan sax ahayn oo qalad ah oo adilada iyo maqaasida shareecada iyo culammadu markaas ay tilmaameen ba markaa khilaafsan weeyaan ahlu cilmiguna saas iyadaa waa tilmaameen asheekh ibnu baaz fataawihiisa sida ku sugan masalada marka la weydiiyey waxau odhanayaa waxau odhanayaa haddii muslimiintu bacdulquwa ay hayaan awood ka wax ay haystaan oo gaalada qaar ay la dagaalami karaan oo si fiican isaga celin karaan qaarna aynan la dagaalami karin waxaa la odhanayaa kuwa la dagaalami kartaan la dagaalama kuwaydaan la dagaalami karin han la dagaalamina haddii waxa weeye awood ay u wada hayaan gaalada inay la wada dagaalamaan waxa la inay la wada dagaalamaan haddii waxa weeye markaa bacsi ay ku sugan yihiin oo inay la dagaalamaan ba ayna awood u haynina waxaa la odhanayaa yani markaa iska daayo hala dagaalamina gaaladaba waktafuu bidacwa dacwada ku kaaftoomaa la odhanaya markaasu culamada muxaqiqiintii siday yidhaahdeen iyo markaysaga inay saas tahay iyo adiladu inay saa kutusinayso macnaha noocaasa markaysa markaa uu ku nuxnuxsanayo asheekh alcalaama cabdilcaziz ibn baz raximah llah waana sida samiica culamada raasikiintu marka ay mareen culamada raasikiinta samicooda waa saas alcalaama maxamed ibn salix alcuthaymin waxa u yihi alam tara aladina qila lahum kufa aydiyakum aqimu salaa yani waxay culamada qaar yidhaahdeen alxukmu yaduuru maca alcilati wujuda wacadaman qaacidadaasuu soo qaatay marka ciladii waxa weeye loo yidhi gacmaha laabta hadday tahay inayna awoodi karin gaalo inay la dagaalamaan yani xukunkiina waa soo noqonaya haddii ciladii soo noqoto oo waxaa la odhanaya alxukmu yaduuru maca alcilati wujudan wacadaman xukunku wuxuu la wareegaya cilada joogitaan iyo maqnaanshaba saasuu la wareegaya dabeedna ahlucilmiga qaarkood intuu kasoo naqliyey isaguna ma tacaqubin inay ikhtiyaarkiisii tahay bayna kutusinaysa mar kale uu ka hadlayo wuxuu yihi maanta muslimiintu yani waxa weeye ma awoodi karaan markaysaga dagaalkii gaalada xataa qitaalu mudaafaca ma kari karaan bu yihi maxamed ibn saalex alcuthaymin saas odhanaya iska daa qitaalkii markaysa marka waa weerarkii xataa qitaalu mudaafaca ma kari karaan bu yihi waayo yani hubka ay haystaan waa hub markaysa waxaa laga tegey oo waktigiisi markaysa u dhacay wax kastoo hubana waxay ka qaadanayaan oo ka doonanayaan gaalada iyaguna markaysaga hubka markaas laga baxay ee qaar kaleo ka fiican markaysaga ay soo baxeen ay haystaan kaasun bay markaa ugudbinayaan marka waxay haystaan waxay ka dhigan yihin bu yihi kasakaakiini mid midbak saasuu cabirayaa maxamed ibnu saalex alcuthaymiin hadda eeg fahamka raasikiinta iyo yani fahamka markaysaga markaa dadka raasikiinta ahay isu eeg maanta sakaakiin ulmitbak bay ka dhigan yihin bu waxay muslimiintu haystaan ee hubi midiyaha markaysaga madbaka yaalloo kale bay ka dhigan yihin bu marka almuhim yani waxaa loo baahan yahay baabkani wuxuu u baahan yahay fiqhi buu u baahan yahay bes fadaa'il iyo taxdiid keliya ma yakfi wuxuu u baahan yahay fiqhi aqoon markaysaga in loo yeesho ayuu u baahan yahay gaaladuna aada iyo aada bay u jeceshahay muslimiintu inta ayna awood fiican yeelanin inay faraha ku taagtaagaan oo ay dabeedna si fiican uga takhallusaan waa maqsad iyagu ay rabaana doonayaan boog anigu ma arag afka ay wax ku qoraanna ma aqaan laakiin markaa la yidhi madaxweyne hore oo madaxweyneyaashii maraykanka ka mida ayaa qoray waxaa layga soo naqliyey waa kii carter la odhan jiray inuu marka waxa weeye yidhi muslimiinta markaa fufka dacwadda yani markaa islaamku dhexdooda ay ku fufayso oo dad fara badani markaysagaa iqbaal diintii ay ku samaynayaan qadyadda noocaasu ka hadlay baa layidhi deed waxaa layga soo naqliyey inuu yidhi fufkaa iyo dadkaa soo socdaa isma hortaagi karo oo ma baajin karo laakiin waxaynu samayn karaa buu yidhi inaynu markaa leexino oo daadku hadduu soo socdo buu yihi haddaad istiraahdo markaysaga wax u dhigo daadka markaysaga halkaa ku celi marka dambe waa ku jabsanaya waa ku jiidhaya laakiin haddaad meel kale u faruurto oo joojinta aad joojinayso aad ku darto markaysagaa meel inaad u banayso dee meeshaasu maraya saas aawadee waxaan u baahan nahay buu yidhi inaynu majarahooda leexino oo wakti aan u munaasib ahayn oo aan dagaal ku habboonayn inaynu dagaal gelino si waxa weeye ijhaad ugu dhaco ay u dhicisoobaan dabeedna markaysa markaa waxa weye xaaladoodii ay noqoto mid waxa weeye ka darta oo aan soo kicin yani caqligu xataa wuxuu keensanayaa in waxa weeye yani awooddii la barbaariyo nebigu sala allahu alayh wasalam awooddii waa barbaarinayey rag buu kasbayey rag buu dhisayey dad buu markaysa marka waxa diintii gaadhsiinayey intaasoo dhan wuxuu lahaa farha dhaqaajinina sabra markuu awood isku hubsaday xaaladda caynkaasu markaysa marka waxa dagaalamay laakiin marka waran markii maka haddii lagu odhan lahaa ninkii waxa weeye haddii ciddii soo doonata yani iska celiya de waxa weeye ta noocaasa caqli iyo sharcitoona ma keensanay laa caqli walaa sharc saas aawadeed jihaadkii nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa jihaad taqadum leh laakiin dad fara badan waxyaalaha isku dayayaan yani waxa weeye taqadum ma laha inkastoo waxyaalo badani yani markaa ayba marka hore midaan markaa sax ahaynba tahay oo cid aan laguma jihaadin dadka qaarkood ay leeyihin waa ku jihaadaynaa oo muslimiintii dhiigoodii ku banaysanayaan jihaad marka bismi ljihaad haddana waxa weeye dadka qaar markay xataa gaalada la dagaalamayaan yani xikmaddii iyo caqligii iyo sharcigii midnaba kuma soconayaan yani taas iyada ah ta adiladu marka iyo culamaduba inoo sheegayaan waxa weeye xaalad waliba waxay ku munaasibka tahay in lagu camal falo muslimiintana maanta tiradoodu waa badan tahay ha yeeshee waxa weeye waa siduu nebigu ka tilmaamay waa kusaa ka kusaa isayl waxaana jabinaya yani marka caqiida xumada in badan markaysaga ku sugan iyo bidaca iyo khuraafaadka iyo macaasida iyo fisqiga iyo xumaanta iyo iscunitaanka dhexdooda ay iscunayaan ayaga laftooda isqalanayaan qaarkoodba qaarka kale gawracayaan yani waxa waynu garan karaa macsi afraad ka dhacday ghazawada dhexdeeda ayaa jab sababi jirtay waa inagii soo maray gazwatu uxud xataa idaa fashiltum watanaazactum fi اlamri wacaصaytum min bacdi ma arakum ma tuxibuun minkum man yuriidu اdunya wa minkum man yuriidu اlaakhira afraad baa cisyaankii khilaafku ka dhacay yar oo kooban haddana waxaynu aayaadka ku aragnay akhbaartan aynu ku maqalay baa ka dhashay oo ka tartirsan wa yawma xunayn id acjabatkum kasratkum falam tugni cankum shayئa wadaqat calaykum alardu bima raxbat uma wallaytum mudbiriin icjaabkaasi wuxuu ka dhacay muslimiinta qaar kama wada dhicin waana wax dhacay khilaal alghazwa ma aha mukhaalafaad hore usoo jiray ee mukhaalafad dagaalka dhexdiisa dhacday bay haddana waxa weeye waxaad maqasheen baa ka dhashay marka haddii waxa weeye dadka aynay diinkii u noqon oo shareecadii marka waxa weye aan lagu barbaarin oon shareecadii lagu camal falin yani waxa weeye jabka lagama baxayo laa yanzichu minkum xata tarjicu ila diinikum waa inaga xadiidka markaa habeena horeeyey baynu markaa sheegnay xadiis اlciina ida tabaayactum bاlciinati waakadtum adnaab اlbaqr waraditum bالzarci wtaraktum اljihaada fi sabiili اllahi salط allahu عalaykum dula la yanzichu minkum xata tarjicuu ila diinikum marka waxaa laga baxa lagaga baxaya waxay tahay waa diinkii oo dhamaystiran in loo noqdo haddii kale duliga lagama baxayo duli ba haddii kale lagu jiraya wajucila adilatu wاsagaaru calى man khalafa amri ma aksar اlmukhaalafaat marka waxaa ka horeeya dadka caqiidadooda iyo diinkooda in la dhiso diintiina loo aqoon yeesho diintii lagu barbaariyo taas iyadaaba markaysa waxay ka horeysa laakiin afraad yar oo is urursata oo dhowr boqol ama laba kun ama wax la mid markay is urursato yani waxa maxay tari ya maxay taraysaa yani dhibaatadii iyo ciilkii unbay sii kordhinaysaa gaalada faraxeeda inay sii kordhinaysa dhibtii gaaladu inay baaqataa kama dhalanayso ee inay sii baaracaan oo sii kibraan ayaa markaa ka imanaysa yani waktiyadu waxaynu garan karnaa labadii daarood markii la qarxiyey saddex waddan bay afka aada ula dhaceen gaaladu laba waddan markiiba waa galeen waddanka soomaaliyana afka waa la dhaceen laakiin may gelin oo kumay soo degdegin markii qaarkood la weydiiye waxay yidhaahdeen ciidan urursanoo aanu weerarnaba waa weyni dabeedna waxa dhacday muddo dabadeed sanawaada waa kuwii qaar markaysa markaa is urursaday dabeedna ay yidhahdeen waa nakan waa nakan sidaasaa dabeedna markaysaa lagu banaystay sidaas ayaa lagu banaysa marka waxa weeye qadiyadda waxaa loo baahan yahay in waxa weeye fiqhi iyo cilmi markaysaga in diinka loo yeesho yani taas iyadaa baa loo baahan yahay waan jibbe iyo xamaas keliya la yskaga dhaqaaqin waayo xikmadda iyo caqliga iyo sharcigu dhammaan waxay kutusinayaan yani wax markaa gaalada lagula dagaalamaya inay tahay wax munaasiba oo la filaayo midhihii la rabay inay ka dhalanayso laakiin haddii la garanayo midhihii la rabay inayna marnaba ka dhalanayn yani ma noqonayso tii la rabay maaha yani ikhtilaafka iyo tafaraaruqa iyo waxyaalahaasi mid waliba waa jiraan iyo waxa weeye mukhaalafaadka badan ee sharcigaa ka sii daran hadday tahay shirkiyaadka iyo bidaca iyo khuraafaadka iyo fisqiga iyo dhiigagga la banaysanayo iyo waxa weeye gaalaysiinta la isgaalaysiinayo iyo qaarba qaarka kale dhiigooda inay banaysanayaan yani markaa fitan fara badan baa markaysa waxba jira waxyaalaha noocaasina yani waxa weeye waxay markaa tilmaamayaan kama tarjumayaan markaysa waxa wanaag kama tarjumayaan waxay tilmaamayaan un sida waxa weeye dhibaatada iyo ayaan darada usii badanta un bay tilmaamayaan yani waxa weeye maalin aada guulaysato ama aada gacan sarrayso haddii waxa weeye marka aanad hore taqadum uga samayn karaynin waxa weeye waxba kuma tarayso waxba kuma tarayso marka carinta markaysa waxaa gaalada in lagu sii cariyo un muslimiinta oo lagu sii diro yani aad iyo aad bay u dhibaato badan allah wuxu uhi waaqimu الsalaata waatu zaka salaada ooga zakadana markaysa waxa bixiya waxaa macruufa zakada in la faral yeelay waktigii madiina aayaddanna waa maki marka wa aatu zakaa haddana waa ta lagu sheegay waxay ahlucilmigu yidhaahdeen wa aatu zakaa sakada in xoolaha xo- wuxuu laga bixiyo makaa lagu waajibiyey laakiin sakada nisaabada leh ee muqdirka mucayankaa laga bixinayo taasaa madiine lagu waajibiyey laakiin waxaan muxadad ahayn xoolaha in laga bixiyo makaa lagu lagu faral yeelay oo aayaddan iyo aayaadka la midka ah baa u daliila allah wuxuu yihi alam tara ma og tahay ila aladiina kuwii intii ka ahaatay ma og tahay ogaalkaagu ma gaadhay qiila lahum lagu yidhi kufuu haysta aydiyakum gacmihiina ceshada oo bimacnaa waxa weye ha dagaalamina wa aqiimu asalaata salaadana oga wa aatu zakaata zakadana bixiya falama kutiba calayhim alqitaalu markii dagaalka lagu waajibiyey idaa fariiqun waaba iyadii oo goobta ay ku sugan tahay fariiqun koox minhum yaga ka mid yakshawna inay xaalay yihiin qaar ka baqanaya annaasa dadka qaar ka baqanaya xaalay yihiin ay goobta ku sugan yihiin ka khashyat illaah ay khashyatan ka khashyat illaah baqasho la mida baqashaday allah ka baqdaan oo kale baqasho la mida ay all- ay ka baqanayaan dadka aw ashadda khashyatan ama ay dadka ka baqanayaan baqasho ka daran baqashaday allah ka baqanayaan wa qaaluu waxay yidhahdeen rabbanaa rabbigayow lima katabta calayna alqitaala maxaad noogu waajibisay dagaalka lowlaa akhartanaa maad naga dibdhigtid dagaalka ilaa ajalin intii muddo ka ahaatay maad naga dibdhigtid muddadaasoo qariibin dhow intii ka ahaatay maad naga dibdhigtid qul mataacu dunya qaliilun waxaad tidhaahdaa raaxada adduunyadu waa yar tahay waalaakhiratu khayrun waalaakhiratu aakhiro khayrun yadaa u khayr leh liman ittaqaa ciddii ilaahay ka baqata yada ayaa u khayr leh ama yadaa u khayr badan la yidhaahdo adduunyada uga khayr badan oo cidda allah ka baqata adduunyada lafteedu intuu ku camal falayo oo taacaadka kula imanayo nooc khayra ugu jira calaa haada in tafdiil lagu fasiraana wejigaas waa u aqbala laakiin sida kale ay u badiyaan culamadu in la yidhahdo ismu tafdiili huna laysa calaa baabi walaa tudlamuuna laydinma dulmiyaayo fatiilan ay qadra fatiilin yani fatiil in la eg laydin dulmi maayo laftimireedka halkay si- jeexane sidaa u dheer intay timir ka qaado in la eg laydin dulmi maayo bimacnaa qadar yar iyo qadar badan toonna laydin dul laydin dulmi maayo dagaalku markii hore saasuu mamnuucu ahaa markii dambe waa la fasaxay oo markay madiine tageen nebiga sala allahu alay slam iyo saxaabadiisii ay u hijroodeen waxaa soo degtay aayaddu ilaahay yidhi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu marka xaaladana dagaalku mubaax buu ahaa waa la fasaxay laakiin lama lama waajibin haddana markii dambe waxaa la amray cidda la dagaalanta iyo cidda markaa ku dhow inay la dagaalamaan qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar yani kuwa markaa idin soo xiga la dagaalama yani saasaa markaa lo la amray waa la waajibiyey dagaalkii waxaa kaloo la amray kuwa la dagaalama inay la dagaalamaan markii dambe waxaa ugu dambaysay in la yidhahdo gaaladoo dhan la wada dagaalama faida اnsalka alashhur اlxurmu faqtuluu lmushrikiina xaytu wajadtumuuhum oo waxaa la amray gaaladoo dhan inay la wada dagaalamaan oo xataa waxa weeye aynay qolo aan la heshiin ee dhammaan la wada dagaalamaan marka in la yidhahdo aayaddii ugu dambaysaa lagu camal falaya kuwii hore laguma camal falayo dee ma suuragal aha waxay culamadu isla kulan ku kulansan yihiin xaalkan la wada awoodi karayn gaalada mar in dagaal lagu wada iclaansho oo lala wada dagaalamo in xaaladii dhexe lagu camal falayo qaarna lala heshiinaayo hudno iyo sulxi lala gelayo qaarna lala dagaalamayo mana aha xaaladii ugu dambaysay taas dee sida xaaladaas marka waxa weeye laga dambeeyey loogu camal falaayo ayaa culamada muxaqiqiintu waxay qabaan haddii xaajadu keensato xaaladda horena in lagu camal fali karo waa saas yada wey aynamaa takunu yudrikkum lmowt allah wuxuu yihi aynamaa takunu meel kastaa ku sugan tihiinba yudrikkum lmowtu geeridu waa idin haleelaysaa walaw kuntum fii buruujin mushayada aaba ku sugnaateen fii buruujin dhufaysya aa ku sugnaateen mushayadatin la adkeeyey aa ku sugnaateen ama fii buruujin guryo dhaadheer aa ku sugnaateen oo mushayadatin yani markaa la adkeeyey ama la dhaadheereeyey bacd alculamaa dheerayntay ku fasireen hataa culamada marka waxaa laga soo wariyey taabiciinta qaarkood inay yidhaahdeen fii buruujin mushayada waxaa looga jeedaa guryo samada ku yaala culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa guryo arlada ku yaala oo laakiin la dheereeyey oo la adkeeyey oo madliyatun bishiid talbiis iyo markaysa waxa sibir lala dhacay aada loo adkeeyey culamada qaar waxay yidhahdeen buruuj buruuj asal ahaan waxaa la yidhahdaa xidigahoo kale waa la yidhahdaa guryaha dhaadheerna waa lagu itlaaqaa wasamaa'i dati lburuuj waata xidigaha u saaxiibka ah guryaha dhaadheerna buruuj waa la yidhahdaa culamada qaar dhufaysyadaay ku fasireen marka dhufaysye la adkeeyey haddaa xataa ku sugan tihiin geeridu waa idin haleelaysaa oo marnaba geeridii laydin qoray yani idinkama baaqanayso wain tusibhum xasanatu yaqulu hadihi min cindi illah wain tusibhum hadday haleesho xasanatun wanaag hadduu haleelo munaafiqiinta yaqulu waxay odhan hadihi min cindi illaah kani ilaahay agtiisu ka ahaaday bay odhanayaan oo nicmada ilahay baa na siiyey wain tusibhum sayi'atun hadday haleesho xumaato yaqulu waxay odhan haadihi tani min cindika agtaaday ka ahaatay qul waxaad tidhahdaa kullun dhammaantood min cindi illahi ilahay agtiisaay ka ahaadeen dheh fama li haulaai alqawmi maxaa u sugnaaday kuwaas yani markaa qowmka ah ama duulka ah laa yakaaduuna xaal ay ay yihiin qaaraan ku dhaweyn ku dhowaanayn oo sigayn yafqahuuna inay fahmaan xadiisan war inay fahmaan laa yakaaduuna waxaa laga dhigaya xaal marka kuwaas duulka maxaa u sugnaaday ama qowmka ama ragga ah laa yakaaduuna xaala inay ku dhowaanayn maxaa u sugnaaday yafqahuuna inay fahmaan aynay ku dhowaanayn xadiisan war inay fahmaan aynay ku dhowaanayn oo sigayn bimacnaa waxaa lagu leeyahay yani xaalka inay fahmayn oo aan wacdiga iyo waanada iyo waxa loo sheegaya aynay u daadegayn maxaa u sugnaaday ma asaabaka min xasanatin fa min allah ma asaabaka wax kastoo ku haleela mad waa shardiya min xasanatin oo wanaaga ah fa min allahi xagga ilaahay buu ka ahaaday wamaa asaabaka wax kastoo ku haleelo min sayi'atin xumaato ahina fa min nafsika xagga naftaadu ka ahaaday wa arsalnaaka allah wuxuu yihi waatu soo dirnay linnaasi dadkaanu ku soo dirnay rasuulan xaalad rasuultaanu ku soo dirnay wa xaala muakida wa xaala muakida wakafa billahi ilaahay baa ku filan shahiidan xaaluu markhaati yahay rabbi ayaa ku filan ilahay wuxuu inoo sheegayaa wuxuu ilaahay qoray inayna marnaba baaqanayn khayr iyo sharba waxaa kaloo ilahay inoo sheegayaa munaafiqiinta markay nicmo ay haleelaan iyo wax wanaagsan markay helaanna waxay odhanayaan ilahay baa na siiyey marka dhibaata ku dhacdana waxay odhanayaan nebigaa noo noo sababay oo nebigeed baasaysanayaanba waana arrin gaalada lagu yaqaanay in nebiga loo soo diray ay baa baasaystaan iyo mu'miniinta rumaysay waatuu ilaahay inoo sheegay in waxa weeye qolo yuhuudda ka midi inay waxa weeye ama qolo kuwii loo soo diray nebi muuse loo soo diray kuwii loo soo diray qaar ka mida inay baasaysteen yatayaru bimuusa waman maca yani muuse iyo ciddii rumaysay ee wehelisa bay baasaysanayaan oo gaaladii qibtiyiintii iyo kuwaasi waxay baasaysanayaan muuse iyo ciddii rumaysay marka diyarada iyo baasaysigu waa arrin xaaraanan banaanayn nabiguna wuxuu yihi sala allahu alay wasalam adiyaratu shirki baasaysigu waa shirki waa nooc shirki ah nooc shirkiya wey marka aada iyo aad baa laynoogu diiday marka ilahay wuxuu inoo sheegayaa wixii wanaaga in ilahay fadligiis iyo galladiis iyo samafalkiisa inay tahay ma asaabaka min xasanatin fa min allah wixii dhibaato ahina sababta bini aadamkay ku timiyo wixii lur ah waxaa u sababa macaasi iyo dunuub taasaa u sababa taas ayaa u sababa wama asaaba wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wax kastoo idin haleelo musiiba ah waxay idinku haleeleen waxay gacmihiinu galabsadeen taasay idinku haleeleen taas sababteed bay idinku haleeleen marka labada aayado iskama hor imanayaan waxay markaa tilmaamayaan aayad kaleu ilaahay ku yihi qul kullu min cindi illah dhammaantood ilahay agtooda agtiisay ka ahaadeen aayaddaa kale sidaa sheegaysaana waxay tilmaamaysaa min cindi illah waxaa looga jeedaa khalqan wa iijaadan wa taqdiiran xagga qadaraadda iyo abuurista iyo jirsiinta xagga ilahay bay ka ahaadeen qadarka ilahay bayna ku dhacday aayaddan kala qaybinayso ma asaabaka min xasanatin fa min allah waxaa loo jeedaa waa fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo iyo nicmayntiisa wama asaabaka min sayi'atin fa min nafsik waxaa loo jeedaa waa bisababi dunuubik dembigaaga daraaddii bay kugu timi ilahay ha qadaro laakiin sababtaaday kugu timi adaa galabsaday saasaa looga jeeda allah wuxuu yihi aynamaa takunuu meel kastaa ku sugantihiinba yudrikkum lmawtu geeridu waa idin haleelaysaa walaw kuntum aada ku sugnaateen fii buruujin haddaaba xataa ku sugantihiin fii buruujin mushayada guryo la adkeeyey ama guryo la dhaadheereeyey haddaa xataa ku sugantihiin yani yudrikkum lmawt geeridu waa idin haleelaysa wain tusibhum xasanatu yaqulu hadihi min cindi illah hadday haleesho xasanatun wanaag hadduu haleelo yaquulu waxay odhan haadihi kani xasanadani min cindi illahi ilahay agtiisay ka ahaato wa in tusibhum sayi'atun hadday haleesho xumaato dhibaato ay haleesho xanuun iyo waxyaalo kaloo la mida oo dhibaatooyinah yaquulu hadihi min cindik waxay odhanayaan kani tani tani min cindika adiga agtaadu ka ahaado sababtaadu noogu yimi qul waxaad tidhahdaa kullun min cindi illah dhammaantood ilahay agtiisay ka ahaadeen marka waxaway kullun min cindi illah waxaa loo jeedaa khalqan wa iijaadan wa taqdiiran xagga abuurista iyo jirsiinta iyo qadaraadday xagga ilaahay ka ahaadeen famaa lihaaulaa'i maxaa u sugnaaday kuwaas alqawmi yani markaa ragga ama duulka ah laa yakaaduuna xaal ay yihiin maxaa u sugnaaday qaaraan u dhowaanaynoo sigaynin yafqahuuna inay fahmaan xaalaynay u dhowaanayn maxaa u sugnaaday xadiisan war ay fahmaan ma asaabaka min xasanatin wax kastoo ku haleeloo wanaaga ah fa min allahi ilahay agtiisuu ka ahaaday oo fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo nicmayntiisuu ku xasilay iyo galladiisa wama asaabaka wax kastoo ku haleela oo min sayi'atin xumaato ah fa min nafsika adiga naftaadu ka ahaaday xagga naftaadu ka ahaaday oo sababta dembigaagu markaysaga ku xasilay oo ku dhacay wa arsalnaaka ilaahay wuxu uhi waa ku soo dirnay linnaasi dadkaanu ku soo dirnay rasuulan xaalad rasuultaanu ku soo dirnay wa xaala mu'akida wa kafaa billahi ilaahay baa ku filan shahiidan xaaluu markhaati yahay buu ku filan yahay man yuic arasuula faqad aطaaca allah man yuic arasuula ku kastoo rasuulka aطeeca faqad aطaaca allah xaqiiqee ilaahay buu aطeecay waman tawallaa ku kastoo jeesta ama waman tawallaa kii jeesta mawsuula iyo shardiya mantan dambe ku bannaan ta horeyadu waxay ku caddahay inay shardiyo tahay waayo waa taa jasmisay ficilkii yutic la yidhi laakiin tan dambe waxay aqbali kartaa inay mawsuulo tahay iyo inay shardiyo tahay haddaad shardiyo ufasirto waxay noqonaysaa waman tawallaa ku kastoo jeesta fama arsalnaaka calayhim xafiida haddaad ufasirto mawsuulana waxay noqonaysaa waman tawallaa kii jeesta fama arsalnaaka ama facda sida loo geliyey hadday shardiyo tahay waa baabkeedii waa mawdicay waajibka ahayd in la geliyo hadday mawsuulo tahayna jawaazan baa loo geliyey waayo macnaha cumuumka ay ku jirto macnaha cumuumka ay leedahay mawsuuladu bay shabax shardiga ku yeelatay sidaas aawadeed jawaazan baa loo gashaa waman tawallaa ku kastoo jeesta famaa arsalnaaka kumaanu soo dirin calayhim iyaga korkooda kumaanu soo dirin xafiidan xaalaad ilaalinaysa kumaanu soo dirin marka waxaa loo jeedaa kii jeestana falaa yaduru ilaa nafsa naftiisa waxaan ahayn dhibi maayo oo adigu dembi kuma qabti waayo ilaali laguma odhan ilaali laguma odhan waxaana ilaahay inoo sheegayaa taacada rasuulka la ateeca inay tahay taaca ilahay la ateecay waayo amarka rasuulku waa amarki ilaahay wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa man yutic arasuula ku kastoo rasuulka ateeca faqad ataaca allah xaqiiqe ilaahay waa ateecay faman tawallaa ku kastoo jeesta famaa arsalnaaka kumaanu soo dirin calayhim iyaga korkooda kumaanu soo dirin xafiidan xaalaad ilaalinayso kumaanu soo dirin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk